iskaashatada beeraleyda dowlih ee gobolka sanaag iyo wasaaradda beero puntland ku esiday inay ogolaan ku siiyaan kobcinta dalagyada shalduban ee beero gobolka sanaaga beeraleyda gobolkiya waybayo sheegaan inio dhib ka qaban abuurka iyo tacbashada dhulka wayniyo baaqan direna wasaaradda beero puntland taasaytioka eedan in war luquluqobada tacabka beero gudoomiyaga iskaashatada beeraleyda deegaanka dawli ee gobolka sanaag cabdiqani maxamed maxmuud ya sheegay inio dhibaato weyn yaha wajahday beeraleyda deegaanka waybasaas haata uuse sheegay gudoomiyaga in beeroyo kala tacaalahayaan ceelal biyoodyahan saytio inta badan biyoosho si joogteena niinhelaana
tobankii bishii labaad baanu meeshatan ceelka qodnay dabadeedna markaanu ceelkii qodnay ceelkii biyakale xilligii abaara ahayd bay ahayd ayaanu waxaanu keennay geel iyo xoolo aanu keennay barnaamijkii aan ugu talagalay marka wuxuu ahaa inaan meeshaasi noqoto boorkan iga dambeeya waxyaalaha uu turjumayo oo ah beeraley xoololey inay noqoto barnaamijkan baan ugu talagalnay sidii darteed howlihii markaanu bilownay waxaa dhacday annaga laftigay beertii markaanu beeray daadadaba beerta ku soo dhacay daadadkii waxbay na yeelayeen markii waxna la yeelayeen xoogaa hankayagii iyo nidaamkayagii baa xoogaa iyo tabartayadiiba xoogaa sibay u wiiqantay intaa ka bacdii xoolihii ku xidhaysnaa meeshan ee lahaa geela iyo ariga iyo mudday joogeen muddo ka bacdii meeshan midigale iyo erisdis waxay noqotay abaar bay noqotay markay abaar noqotay xoolihii geelii iyo arigii iyo waa laga saaray saddexda geela iyo ariga iyo iduu idaha iyo riyo intuuba ku dhaqnaayeen waxaan u saarnay meel dhaqle baa loo dhigay intaa ka bacdi waxaa ku haray shaqaalihii iyo raggii qayb ku mida baa ku hartay oo intii ka shaqaynaysay barnaamijkan waxaan rabnaa xilligaa aanu soo asaasnay inaannu sii labalaabno sii xoojino ayaan rabnaa xoolihii inaan ku soo celinno oo aanu calafkii beero oo aan u beero cawska beero hadda cawska uu beeran yahay cawskii aanu beero oo aan u samayno keedad wanaagsan insha allah bidlahi kariim haddana beertan aan fadhino oo qaybta dhinaca kana qolo kale aan nagu soo biirtay oo aanu laba qolo baanu hadda nahay qoladii hore annagu aanu markii hore ku asaasnay iyo qolo dame dabeedna iskaashatada boorkan iga dambeeya ayaanu samaysanay mashruucaasaanu hadeer waxaan wadnaa lix bilood baa la wadaa